Maamulka dugsiga hoose dhexe sare ee Cumar bin Khadaab ee magaalada Beledweyne ayaa shaqo abuur u sameeyay dhalinyaro soo baratay xirfada macalinimada kuwaasi oo loo qaatay qeybaha kala duwan ee waxbarashada. Macalimiinta ayaa ka shaqayn doonta qeybaha dugsiga dhexe iyo sare iyagoo dhigi doona maadooyinka kala duwan ee lagu baro ardayda. Maamul ku-xigeenka dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Cumar bin Khadaab Cabdulaahi Cabdiraxmaan ayaa ka warbixiyay sifooyinka loo qaatay macalimiintan iyo shaqada ay qaban doonaan.
runtii sana dugsiyeedkan sana dugsiyeedka cusub ee waa noo furmay runtii sana dugsiyeedkan waxaa is dhihi karnaa waxa aan u sameynay shaqo abuur dhalinyarada magaalada beledweyne qaar ka mid ah dhalinyaradana waxaad og tahay in ay lafdhabarta bulshada yihiin saa darteed iskuulka wuxuu u baahday macalimiin dheeri ah macalimiinta maadooyinkaasi loo qaadanayay waxay noqdeen macalimiin dhalinyaro ah aqoon leh jaamacadaha kasoo qalin jibisay sanadkii hadda u dambeeyey sanadihii ka horreyba runtii macalimiintaasi fursadaasi aad iyo si aad iyo aad ah ayay uga faa'iideysteen way u tartameen runtii broses waxaa jiro iskuulka markuu macalin qaadanaya la maro broseskii ay mareen alxamdulilah tartan ay u galeen macalinkii ku habboonaa ama maadadaasi dhigaalkeeda yaqaanay takhasuskeeda watay ayaana ku guuleystay inay u tartamaan helaan maxay ahd shaqada fursadaas shaqo ee iskuulka ka banaanaatay waxaana leeyahay noqda ilmaha soomaaliyeed ama ardayda soomaaliyeed waxbari lahaa ku dadaali lahaa in aqoon taye leh ay helaan runtii annagana waxaan sii joogtayn doonaa tababarka iyo hagidda macalimiinta dhanka kale qaar ka mid ah macalimiinta loo qaatay dugsiga ayaa ka mahad celiyey fursadan shaqee loo abuuray magacii waa cabdisalaan cumar isma waxaan macalimiinta ka shaqeeya iskuulka cumar khadaab ayaan ka mid ahay macalimiinta hadda dhow la qaatay ayaan ka mid ahay maalintii weliba koowaad la qaatay waxaan halkaa ugu mahad celinayaa maamulka macalimiinta muxuu ahaa iskuulka cumar khadaab waxaanan ahay alxamdulilah ardaydii ka qalin jibiyey laba kun toban sideed ilaa laba kun toban sagaalkii ka qalin jibay ayaan nahay alxamdulilah ilaaha ku mahadsan marka koowaad marka labaadna waxaa ku mahadsan muxuu ahay maamulka iyo macalimiinta meesha joogo kana mid ah macalimiinta shaqo abuurka helay waxaan dhignaa dugsiga dhexe waxaan dhignaa maadooyinka ingilishka oo kale iyo teknolojiga iyo sayniska iyo cilmiga bulshada iyo tarbiyada ayaan dugsiga dhexe aan u dhignaa shaqo abuur macalimiinta goobaha ama boosas ka banaanaay ama boos buuxiis ama inay booskas ka baxeen macalin kale booskii la keeni lahay aan galno aan ka mid noqono halkan waxaan ugu mahad celinayaa maamulka iyo macalimiinta qaybahooda kala duwan oo sida quruxda badan inoo soo dhoweeyey haddii aynu nahay macalimiinta